بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله هنقول إحنا كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبقول إيا لباتن إيا تضبو waxaanuuna ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo afar shiikhuu su-aashii hore ayuu wuxuu inoogu ijmaaliyey oo uu tiriyey waxyaalaha soo gelaya oo alimaanu bilyowmi alaakhir markuu inoo sheegay tacriiftiisii ayuu wuxuuna yiri waxyaalaha soo gelaya waa maxay wamaa yadkhulu markaasuu tiriyey oo ashraadu saaca iyo waxyaalo badan buu tiriyey iyagiibuu marka tafsiilinayaa oo uu rabaa inuu xabad walba adiladeeda iyo si gaara kuu fahansiiyo marka su-aasha boqol iyo afar waxa uu yidhi hal yaclamu axadun mataa takuunu saaca qof ma og yahay ay khalqiga ka mid ah ama malaa'ig ha noqdo ama insi ha noqdo ama jinni qof aan ilaahay ahayn ma og yahay maalinta ay qiyaamuhu dhacayso waktigiisa ma og yahay waxa uu yidhi jawaabta uu ku jawaabay majiiu saaca jawaabtu waxa weeye buu yidhi majiiu saaca waa min waa min mafaatiixi alghayb alatii istaathara allahu bicilmiha macnaha waxa weeye jawaabtu marka laa yaclamu axadun qof og ma jiro ila allah alla mooye sababtu maxay tahay majii'u saaca imaatinka qiyaamuhu uu imaanayo waa min mafaatiixi alghayb waa waxyaalaha cilmi ghaybka oo ilaahay keligii uu la gaar yahay oo aan cid kale ogeyn wey marka assaaca maxaa laga wadaa asaaca ay waa qiyaamu saaca waa maalinta qiyaamuhu dhacayo oo adduunkan la baabiinayo oo dhibaatada badan oo allah fii suurati alxaji ku tilmaamay oo uu yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim maalin adag weeye maalintaa marka khatarta ah goorta ay imaanayso oo koomkaanba wax saaraanaya una jirin oo la baabiinayo oo ilaahay cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan oo dhan uu bedelayo maalinta noocaasa laa yaclamuhu ila allah alla maahae cid kale oo og ma jirto khalqiga oo dhan ma oga bal adilada aynu aragna marka arrintaa ku tusaysa sheikhu wuxuu yidhi waa mafaatiixu lghayb oo cilmi ghaybkay ka mid tahay ilaahay baana la gaar noqday cilmigeeda waxa uu deliishaday shiikhu markaa aayado iyo oo waxa weeye laba aayadood saddex aayadood iyo xadiidkii jibriil waxau yidhi aayadda ugu horreysa allah waxau yidhi subxaana wa tacaala waa aayadda fii suurati luqmaan ugu dambaysa ina allaha cindahu cilmu saaca ina allaha alle cindahu agtiisa waxa ahaytay laa ligayrihi cid kale ma oga cilmu saaca ay mataa takuunu saaca cilmu qiyaami saaca ilaahay keligii baa garanaya waa xasri wey cid kale og ma jirto ina allaha cindahu cilmu saaca cid kale oo og ma jirto wey in allaha cindahu cilmu saaca wa yunazilu lghayth allah subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyaa roobka ay isaga ayaa og goorta uu roobka soo dejinayo roobku imaanayo ilaah baa garanaya roobkii goormuu da-ayaa allahunbaa garanaya cid kale oo og ma jirto amaa waxaan saadaasha hadda la yidhaahdo waa odoros way qiyaas weeye ee ma xaqiiqa uma hubaan birri waa roob bay noqonbay odhanayaan markaasay noqonaysaa qorax maanta waa qorax bay leeyihiin markaasuu roob isku bedelaya ilaahay baa maamulo cid kale ma oga xaqiiqadeeda ee waa iska qiyaas wa wa yunazilu lgeyr wa yaclamu maa fi larxaam waxyaalaha riximka ku jira hooyo hooyo riximkeed wixii ku jira oo halkaa gabadha marayso uurka leh ama xayawaanka uurka leh oo halkaa ilmo ku jira calooshiisa ilaah baa garanaya ilaahay baa halkaa ku irsaaqa ilaahay baa nafta ku afuufa ilaahay baa markuu dhalanayo og ilaahay baa inuu dhimanayo nolol ku dhalanayo iyo inuu dhimanayo ka hor ilaah baa garanaya cid og ma jirto amaa maanta inay kombyuutarra ku eegaan oo yidhaahdaan waa wiil iyo gabar taasi ma aha cilmi wax cilmi keyba ma aha taasi waa raajo iyo waxa weeye kombyuutar la saarayo oo waxaad ku fahmaysaa akhilmuslim oo waktilmuslim ah oo calooshaada kilidaada ama beerkaaga nabar yaroo ku yaala ayaa inta kamara lagu qabto lagu tusayaa waxaad moodaa marka ilmo dhan oo halkaas uurka ku jiro kamara lagu qabtay waxaasi ma aha marka cilmi qeyb oo waxa weye maaha ka laga hadlayo ee yaa og waktigii nafta lagu afuufay yaa og waktiguu dhalanayo yaa og waxa weeye nolol miyuu ku dhalanayaa ma dhimanayaa muxuu noqonayaa cid og ma jirto ilaah baa maamula ha wayaclamu maa fi larxaam wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut qofna ma ogaa dhul ay ku dhimanayso wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu ghadaa wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut macnaha qofna ma oga biri waxa uu kasbanayo oo maxaad biri shaqaysan doontaa biri wixii maanta ka dambeeya o dhan baa la yidhaahdaa inta noloshaada ka dhiman maxaad shaqaysan doontaa ilaahay baa og horsaaqadaada qoray wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut xaggee ku dhiman doontaana ma ogid oo qofku meelu ku dhiman doona ma oga waa meesha soomaaligu ka yidhahdaan qofku ma meyd ma qabri ma socdee qofkiisaa socda qof walba meeshii loo qoray inuu ku dhintuu tegayaa oo la geynayaa hebel waa xanuunsan yaha dhakhtar ha loo qaado waxa weeye isagoo soomaaliya bartankeeda ku dhashay baa waxaa laga tuurayaa hindiya ama america ama china halkaasuu ku dhimanaya halkaasaa loo qoray markii hore inuu ku dhinto taas wey in allaha aclimu khabiir halkaa marka shan arrimood oo cilmi qeybaa lagu sheegay macal shaahidkeenna ina khuseeya waxa weeye ina allaha cindahu cilmu saaca cid kale oo og ma jirto ilaahay keligii baa og idan taas ayay marka ku tusaysaa aayaddu aayadda labaad allah subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha wa fii suurati acraaf yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan gaaladii can isaacati saacaddii ayaana mursaaha goormay dhacaysaa oo waxa weeye imaanaysa yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha ma ujeedaa qul inamaa cilmuhaa cinda allah qul inamaa cilmuhaa cinda rabbii laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu qul waxaa ku dhahdaa inamaa cilmuhaa ay majii'u cilmihaa cilmigeeda waqtiga imaanayso cinda rabbii ilaahay rabbigiisa ahaata xag cid kaleo og ma jirto laa yaclamu ila allah alla mooy cid kale ma og cinda rabbi ma ujeedaa qul inamaa cilmuhaa cinda rabbii laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu cid kale oo og ma jirto isaga unbaa og laakiin seydii ku imaanaysaa haqulat fi samaawaati walard laa taatiikum ilaa bakti halkaa waxaa lagu sheegay marka thaqulat fi samaawaati waalardi xataa malaa'igta ilaahay agta jooga inaysan ogeyn qiyaamuhu markuu dhacayo jibriil iyo nebi maxamed baynuna ka arki doonaa oo isweydiinaya idan allah subxaanahu wa tacaala baa garanaya wakhtiga qiyaamuhu dhacayo cid kale oo og ma jirto aayadda kaleo fii suurati naazicaadna waa la mid oo waxa uu yidhi shiikhu aayaddaas isagana keenay yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha ee goormaa la soo dirayaa fiima anta min dikraaha ilaa rabbika muntahaaha cilmigeedu ilaahay xaggii buu ahaaday adiga war uma haysid wa shaqana kuma lihid inay ku weydiiyaanna maba aha sababtu waxa weeye ilaahay keliya ayaa og wax makhluuqa ma ogawa xadiidkay sariix ku tahay oo xadiidkii jibriil ayuu keenay shiikhu waxa uu yidhi walamaa sa'ala jibriil markuu jibriil weydiiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam oo xadiidkii jibriil oo bukhaari iyo muslim iyo kulli wariyeen waxaa ku sugan aakhirkiisa markuu islaamkii weydiiyey oo u sheegay iimaankii weydiiyey oo u sheegay ixsaankii weydiiyey oo u sheegay buu yidhi akhbirnii can isaaca iiga waran qiyaamuhu goormuu dhacaya markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam mal mas'uulu canha biaclama min assaa'il ma aha kan la weydiiyey oo aniga ah biaclama mid uga cilmi badan can isaa'il kan weydiiyey oo jibriila idan nebi maxamedna ma oga jibriilna ma oga cid kale miyaa marka ogaan karta waa maya waa khayru khalqilaahi oo nebi maxamed ah iyo afdalulmalaa'ika oo jibriilah oo amiinulwaxyiah ayaa la yidhi labadooda midna ma oga amaaradihiibu markaa u sheegay waxa weeye bacd alamaaraat calaamadihii qayb ka mid a waanu inoo keeni doonaa ayuu waxa weeye u sheegay oo waxa weye uu tilmaamay xadiidkaas waa xadiidkii macruufka ahaa oo waxa weye imaamu muslim iyo kul wariyeen xadiidu cumar oo macruufkaa weye waxa uu yidhi markuu marka amaaraadkii sheegay nebiga calayhi slat salaam ayaa oo antarid alamatu rabataha wa antara alxufaata alcuraata ricaa ashaa yatadaawaluna fi lbunyaan ilaa aakhir aaya markuu tilmaamay waxaa ku jiray marka riwaayadan dambe waxa uu yidhi wadakara fii riwaayatin waxa uu sheegay fii riwaayatin waxa uu sheegay oo uu tilmaamay inuu nebigu yidhi fii khamsin laa yaclamuhunna ila allah shan arrimood oo calaamaatu saaca ka mid tahay laa yaclamuhunna ila allah wa talaa hadihi alaayat asaabiqa ay ina allaha cindahu cilmu saaca aayadda ugu dambaysa fii suurati luqmaan ayuu akhriyay nebiga calayhi salat slam ayaddii aan ku bilownay xadiidkaas waa xadiidka abu hurayra oo xadiidu jibriil ah oo bukhaari iyo kulli warinayaan weeye wuxuuna ahaa lafdigiisu markuu yidhi akhbirnii can isaaca ayuu waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam mal mas'uulu canha biaclama min asaa'il wa saukhbiruka waxaan kaaga waramayaa can amaaraatiha ama amaaradaheedii an talid alamatu rabataha wa an tara alxufaata waxa weeye ricaa'a albuhmi kuwii ariga raacanayey yatadaawaluuna fi lbunyaan kabacdu markaa nebigu wuxuu yidhi fii khamsin laa yaclamuhunna ila allah shan arrimood laa yaclamuhunna ila allah alla mooye cid kale ma oga markaasuu yidhi saaca aayadda akhriyey ina allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazilu اlgayb wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsun maadaa tagsibu ghadaa wmaa tadri nafsun biayi ardin tamuut ina allaha caliimun khabiir idan shantaa arrimood qiyaamuhu wakhtigu dhacayo iyo waxa uurka ku jira iyo roobku markuu soo da'ayo iyo biri maxaan heli doonaa iyo waddankee xaggee ku dhimanayaa intaa ilaahay maa cid kale ma oga ilaahay baa la gaar noqday halkaa marka waxaa ku burburaya caqiidada baadilka ah oo yahuud laga keenay oo soomaali badan caqiido looga dhigay oo ay ku odhanayaan adduunku waa toddoba kunoo sano iyo shii oo shiidii baa lagu jiraa marka waajibku waxa weeye kullu man xaddada qof walba oo taxdiid ku sameeya cumru dunyaa adduunyada zamankeeda inta ay joogayso qofkii taxdiid ku sameeya fa huwa kaadibun waa kaadib muftarin cala allah ilaahay ku been abuuranaya waayo waxaa nebi maxamedna ogaan waayey ee malaku jibriilna ogaan waayey uuna caddeeyey nebigu ilaahayna caddeeyey inaan cid kale ogeyn alla maahee qofka sheegtaa waxa weeye waa qof daalima wey waa la iska ilaaliyo weeye waana lagu beeninayaa waa beenlowey yahuud baa laga keenay caqiidada waxay dhahaan waa toddoba kun oo sano toddobadii kun oo sano waa dhammaatay shii baa lagu jiraa shiiguna waa wax kun ka yar ilaa xilligii maalintii nebigana soo la soo saaray ilaa maanta waxay ku hayaan shii baa lagu jiraa wax jira ma aha waa caqiida baatila israayaad laga keenay wey yaan la ictiqaadin adduunkan intuu jirayo ilaah baa garanaya xikmad ku jirta ayaana la inooga qariyey waayo haddii la inoo sheegi lahaa welwel baa ina dili lahaa marka naxariista ilaahay iyo xikmadda ku jirta sidaasaa lagu khatimay ina allaha caliimun khabiir ilaahay wuxuu og yahay u cilmi badan yahay xikmadda ku jirta oo uu u cilmi badan yahay marka ilaahay baynu u daynaynaa ma garanayno maxaan qaadanaynaa marka dardaarankii nebiga calayhi salaatu wassalaam nebiga nin baa weydiiyey calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi mata saaca mataa taquumu saaca markaasuu waxa uu nebigu ku yidhi maadaa actadda lahaa maxaad u diyaaris waa imaanayaa qiyaamihiya maxaad u diyaaris markaasuu wuxuu yidhi wax kale uma diyaarin ilaahay rasuulkaan jecla markaasuu nebigu waxa uu yidhi almar'u maca man axab idan maxaa marka tawjiihaasi waa maxay qiyaama saaca iska daa waxaad ku mashquushaa wixii ku anfici lahaa ku mashquul wixii ku anfici lahaa ku mashquul marka adiga kole waa dhimanaysa marka geeridaada intayna imaan ku mashquul wixii ku anfici lahaa iska daa qiyaamaha iyo wakhtigu imaanayo ilaah baa garanaye taas ayuu inoogu caddeeyey shiikhu in sha allah masaa'ilka kalena wuu inoo keeni doonaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin